إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال ابن قدام رحمه الله ومحمد رسول الله خاتم النبيين ومحمد محمد رسول الله رسولك إلهي وي خاتم النبيين كي نبي يضا لغو خاتم لغو قبقبي وي أما وخاتم النبيين كي نبي يضا قد بي وي خاتمي وسيد المرسلين rusushu ilaahay soo diray waa kii ugu mudnaa wey laa yasixu iimaanu cabdin iimaan addoon ma asaxaayo xataa yu'mina ilama iyo uu rumeeyo birisaalati risaalada nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wayashhada uu ka markhaati kaco binubuwatihi nebinimada nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam walaa yuqdaa bayna annaasi fi lqiyaamati ila bishafaacati walaa yuqdaa lama xukumaayo bayna annaasi dadka dhexdooda lama kala xukumaayo fi lqiyaamati maalinta qiyaamada ila bishafaacatihi sababta shafaacada nebiga sala allahu alayh wasalam shafaacada nebiga sababteeda mooyaane si kale looma kala xukumaayo walaa yadkhulu ljannata jannada ma gelaayo ummatun ummadi geli mayso ilaa bacda dukhuuli ummati ummadiisa oo gasho mooyaane horteed ummadi geli mayso ummadda ugu horeyse jannada gelaysaa waa ummatu muxamed sala allahu aleyh wasalam saaxibu liwaa'i alxamdi nebigu wuxuu yahay sala allahu alayh wasalam saaxibu liwaa'i alxamdi calanka la mahadinaayo waa kan u saaxiibka ah ay huwa saaxibu liwaa'i alxamdi waalmaqaami almaxmuud maqaamka la mahadinaayana waa ka u saaxiibkaa weyi yacni meesha markaa uu istaagaayo yowma alqiyaama waa shafaacatu lcudma inuu shafaaco qaadaye waa maqaam dadkao dhami wada mahadinayaan waalxawd almawruud ay wa saaxibu alxawd almawruud waa ka u saaxiibka ah darka la arooraayo ee ummadiisu ay aroorayso wa huwa imaamu nabiyiin nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam waa kii nebiyada imaamka u ahaa ee hogaamiyaha u ahaa wa khatiibuhum markay isu yimaadaan waa ka u khudbadaynaya wa saaxibu shafaacatihim waa ka shafeecadooda u saaxiibka ah oo maadaama uu ummadahoo dhan u shafeeco qaadayo shafaacatu lcudmaa wuxuu noqonayaa saaxibu shafaacatihim ayuu noqonaya nebiyadiina waxa weeye waa soo gelayaan oo ummadahoodii dee waxaa saamaysay shafiicadii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ummatuhu ummatu muxamed sala allahu aleyh wasalam khayru lumam ummadaha yada iyadaa ugu khayr badan wa asxaabuhu khayru asxaabi alambiya asxaabtii nebi moxamedna sala allahu aleyh wasalam asxaabta nebiyada waa kuwa ugu khayrka badnaa cidi nebiye la saaxiibtaa waa ciddii ugu khayrka badnayd bay ahayd calayhim asalaam nabadgelyada korkooda nabadgelye ha ahaatee waxa uu sheikhu ka warramayaa raximah ullah nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo fadaaisha uu ilaahay siiyey wax ka mida iyo nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam in nebiyada lagu khatimay umuuraha uu inoo sheegayaana waa umuuro adiladu ku soo aroorto aayaadka iyo axaadiistu ay sheegayaan dhammaan maxamed inuu rasuulka ilaahay yahay aayaadka qur'aankuba waa inoo sheegayaan maxamedun rasuulu llah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhatama annabiyiin yani maxamed waa rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waana kii nebiyada lagu khatimay nebi dambe oo dabadii lasoo saarayaa ma jiro risaaladiisuna waa caamo dadkao dhan baa loo soo diray qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu allahi ilaykum jamiica waxaad ku tidhaahdaa dadow baa lagu yidhi ina rasuulu llahi ilaykum jamiica waxaan ahay rasuulkii ilaahay sidaa ku dheh oo dhammaantiin laysoo diray yani waa laysoo diray ku dheh dhammaantiinna waa laysoo diray bimacnaa carab oo keliya nebiga sala allahu alayh wasalam looma dirin waatuu ilaahay u yihi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira caalamiintao dhan inuu nebi maxamed u digaayo ayaa laynoo sheegay waatuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam wakaana nabiyu yubcasu ilaa qawmihi khaasatan wabucistu ila annaasi caama nebiga nebiyadii hore ka midii wuxuu ahaa mid um qowmkiisa ama qoladiisa si gaara loogu soo diro laakiin aniga waxaa laysoo diray buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam dadkao dhan baa laysoo diray wabucistu ila annaasi caama saas aawadeed ruuxa yidhaahda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ummadda looma soo wada dirin ruuxa yidhaahdaa wuxuu noqonayaa kafir billaah mid ilaahay ka gaaloobay buu noqonayaa mana islaamaayo ilaa uu qiro nebi maxamed sala allahu alayh wasalam in risaaladiisu ay caam tahay oo dadkao dhan loo soo diray ilaa uu sidaa qiro muslim noqon maayo ruux shareecadiisa khilaafi karaana ma jiro nebiyadoo dhan waxa ballan lagaga qaaday haddii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam uu soo baxo inay wada rumeeyaan oo ay markaa u gargaaraan وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين nebiyada dhammaan waxaa ballan lagaa qaaday in nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ay rumeeyaan ay u gargaaraan risaaladiisana ay raacaan saasaa ballan lagaa qaaday saas aawadee akhiru zamaanka markuu soo dego ciisa bnu maryam wuxuu raacayaa oo wax ku xukumayaa shareecada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam saasuu wax ku xukumaya kitaabkii injiilada lagu soo rogay waxba kuma xukumaayo hareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam buu wax ku xukumaya wa imaamukum minkum waatuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam bimacnaa wuxuu idinku hogaaminayaa waa macnuhu u dhacaya kitaabka ilaah iyo sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam waatuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam low kaana muusa xayan bayna adhurikum ma xalla lahu ila an yatabicanii muuse hadduu nool yahay oo dhexdiina joogo xalaal uma noqoteen in aniga iraaco mooyaane wax kale sidaasuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam marka ruux iimaankii asixi maayo ilama iyo uu risaalada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam rumeeyo saas aawadeed ciddii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam beenisa ee rumayn weydaa waxay noqonaysaa cid gaalowday waatuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka saxiixa waladii nafsi biyadi laa yu'minu bi axadi min hadihi lumma yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bi ilaa dakhala annaar waa rasuulku sheegay sala allahu alayh wasalam oo ku dhaartay oo dhaarku maray ruux ummaddan ka midi inaanu nebiga sala allahu alayh wasalam nebi maxamed aanu magiciisa maqlayn oo intuu nebi maxamed maqlo aanu rumayn waayeyn hadday saasi dhacdana naar inuu gelaayo saasuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku dhaartay marka laa yasixu iimaanu cabdin xataa yu'mina birisaalati wayashhada binubuwati waa rasuul nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waana nebi rusushiiyo nebiyadana isagaa ugu khayr badan oo ugu fadli badan ana sayid waladi aadama walaa fakra uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam aadam wuxuu dhalay anaa ugu mudan yani wax faanina warkaa kuma jiro yani waa xaqiiqa saas aawadee khasaa'is fara badan buu leeyihi shafaacat lcudmaa nebigu sala allahu alayh wasalam isagaa la gaara casaa an yabcataka rabuka maqaama maxmuuda maqaam maxmuudku waa shafaacat lcudma waa shafaacada weynida badan shafaacadaasina waxay tahay khalqigii markay suban yihiin banaanka qiyaamada oo mawqifkii iyo taagnaantii ku dheeraato ayay waxay yidhaahdaan yaa ilaahay inooga shafeeco qaada oo ilaahay inoo barya in waxa weeye layna kala xukumo oo meesha aynu tubannahay laynaga dareeriyo aadan bay u tagaan wuu ka cudur daartaa nuux bay u tagaan waa ka cudur daartaa yacni muusey u tagaan nebiyadaasa isu soo maraan nebi aadam nebi nuux nebi muuse yani nebi ibraahim yani marka ay u tagaan nebi ibraahim markay u tagaan waa ka cudur daartaa nebi muuse ay u tagaan nebi muuse markay u tagaan isna waa ka cudur daartaa ciisay u tagaan nebi ciise ilaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam marka dambe ayay yimaadaan markaasuu rasuulku wuxuu yidhahdaa sala allahu alayh wasalam ana laha ana laha ay u sugnaatay buu yidhahdaa waa shafaacat alcudma waa maqaamka maxmuudka marka walaa yuqdaa bayna annaasi fi lqiyaamati ila bishafaacatihi shafaacadda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam sababteeda ayaa khalqiga ilaahay ku kala xukumayaan jannadana cid gasho waxaa ugu horaysa ummadiisa waatuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam naxnu laakhiruuna asaabiquuna yowma alqiyaama waxaanu nahay kuwii dambeeyey xagga jiritaanka ummadaha waa ugu dambeeyey maalinta qiyaamana annagaa ugu horeynayna naxnu laakhiruuna asaabiquuna yowma alqiyaama ayuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay nebiga sala allahu alayh wasalam calankiisa in waxa weeye calankiisa hoostiisa in lagu soo xashrinaayo dadka marka waa saaxib liwaai alxamd dar buu nebigu leeyahay sala allahu alayh wasalam weyn layudaadana rijaalu can xawdi kama yudaadu lbaciiru daallu unaadiihim darka nabigana sala allahu alay wasalam axaadiis fara badan oo mutawaatira ku soo aroortay badca qur'aankaaba ishaaray ina acطaynaaka alkawthar kawharkaas axaadiista qaar waxay ku fasirtay huwa xawdun taridu calayhi ummatii wa fii lafdi nahrun waa dar oo ilaahay iigu ballan qaadayna riwaayaadka qaar baa sheegaya xawdun acطaaniihi rabbii ama wacadaniihi rabbii waa dar ummadaydu u arooraysu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam yani dherarkiisu masaafo bil la socdo ayuu markaa la egyahay waa dar weyn weelka lagaga cabayaa waxay la mid yihiin tirada xidigaha cirka ayay xagga faraha iyo xagga markaa iftiinka iyo dhalaalka kala mid yihiin darkaa waxa ka cabaaya ciddii shareecada nebiga sala allahu alayh wasalam markay adduunyada joogtay sharciga nebi maxamed ka cabi jirtay ee bimacnaa ku camal fali jirtay ee raaci jirtay ciddaasaa ka cabaysa man shariba minhu sharbatan lam yadma bacdaha abada qurquran maraka ka cabbaa weligii dib uma haraadaayo rasuulku sala allahu alayh wasalam saasuu sheegay nebi muxamed waa nebiyada khatiibkoodii weeye markay nebiyadu isu yimaadaan cidda hadlaysa ee ilaahay la hadlaysaa waa isaga ummaddiisuna waa khayru lumam kuntum khayra ummati ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billah ummadtii ugu khayrka badnayd baa ahaydeen ummatu muxamed hadaatii oo ummadaha kale waa ka khayr badantiin talaba asbaabta sababaysa inay ugu khayr bataan waa maxaa ka mida waxaa ka mida rumaynta ilaahay rumaynayaan waxaa ka mida wanaagga amarkay amrayaan waxaa ka mida reebistay xumaanta reebayaan asbaabtaasaa ka mid a xadiidkii imaam axmed iyo keyrkiis soo wariyeen min xadiisi mucaawiyat ibni xayda waxa uu isaguna sheegaya inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah waxaad dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood baa toddobaatan ku tihiin oo toddobaatanka buura garaynaysaan antum khayruha wa akramuha cala allah idinkaana ugu khayr badan baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ilahayna ugu sharaf badan agtiisa ilahay agtiisana ugu sharaf badan asxaabta nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ciddii nebiyada la saaxiibtay waa cidda ugu khayrka badan weyi oo maadaama ummatu muxamed ay tahay khayru lumam ummadda nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam asxaabtii nebi maxamed ay ugu khayr badan yihiin dee halkaa waxaa ka soo baxaysaa siday ummadda uga khayr badan tahay ummadaha kale asxaabta nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam asxaabihii nebiyada kale ay uga khayr badan yihiin asxaabta nebi maxamed sala allahu alayh wasalam in ummadda inteeda kale ay ka khayr badan yihiin waxaa kutusinaysaa axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam saxiixa ah sida xadiidka uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam khayrukum qarni wa fii lafdin khayru nnaasi qarni waxaa idinku khayr badan ama dadka waxa ugu khayr badan ummadda qarnigayda khayrukum qarni wa fii lafdin khayru nnaasi qarni dadka waxa ugu khayr badan qarnigayga ayuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dabeedna waxaa xagga fadliga ku xiga kuwa kuwa kusii xiga ku xiga waxaa kusii xiga kuwa kusii xiga xagga fadliga ku xiga bimacnaa asaxaabta ugu khayr badan taabiciintaa ku xigta taabici taabiciintaa ku xigta wahaakada qarniyadii khayr ka lahaa alquruun halaaa ummadda inta kale waa ka khayr badan yihi waxaana dhammaan ugu khayr badan asxaabtii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam baa ugu khayr badan ciddii waxa weeye dariiqooda raacdaana khayriyada nasiib bay ka helaysaa oo xadiisi imaam axmed uu musnadka ku soo wariyaa wuxuu sheegayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam lagu yidhi dadkayaa ugu khayr badan dabeedna uu yihi ana waman maci waxa ugu khayr badan aniga iyo ciddii iwehelisa ayaa ugu khayr badan yaa ku xiga baa la yidhi uma aladiina cala alathar baa rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam kuwa raadka haya oo bimacnaa dariiqayagii raadkaanu dhignay kuwa markaa qaadaya ee sidii u raacaya aan geesna uga weecan kuwaasaa markaa kusii xigaa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam waatuu ilaahay oo yihi wasaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina walanصaari waladiina اtabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhum khasaa'is fara badan baa nebigu leeyahay sala allahu alayh wasalam albaabka jannada cidda ugu horayse laga furayaa waa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nebi maxamed baa garaacaya albaabka jannada markaasaa la odhanayaa waayo markaasuu odhanaya waa muxamed markaasaa malagii wuxuu yidhaahdaa adiga cid kaa horaysa inaanan ka furin ayaa lay amray markaasuu ka furaa ummatu muxamed baana ugu horaysa cid gelaysa taasina waxay ku heleen fadiilada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam markaa khasaa'is fara badan baa nebigu leeyahay sala allahu alayh wasalam shafaacooyin yacni dhowra oo uu la gaar yahayna waa jiraan oo ayna cidinla wadaagin shafaacooyinka qaarna waa lala wadaaga wa afdalu ummati abubakrin asidiiqo ummadda nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waxaa ugu fadli badan abubakrin abubakar oo asidiiqu kii rumaynta badnaa ahaaday kunyadiisu ku caanbaxay abubakar baa la yidhaahdaa aabbihiina kunyadiisu ku caanbaxay abuquxaafa isagana la yidhaahdaa labadubana laba magacoo kaley leeyihiin abubakar magaciisa cabdullaahi baa la yidhaahdaa aabbihiina magaciisa waxaa la yidhaahdaa cuhmaan markaa waa cabdullaahi bnu cuhmaan dad fara badan haddii la weydiiyo lagu yidhaahdo saxaabiga magaciisa la yidhaahdo cabdullaahi bnu cuhmaan ataymi waa kuma dad fara badani garan maayaan asxaabta rasuulka sal allahu alayh wasalam abubakar baa ugu khayr badan wa saaxibu rasuuli illah binafsi qur'aan ila tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id huma fi lgaari id yaqulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana waxaa lagu sheegay aayaddaas saddex fadiilo ama manqabo oo u sugnaatay abubakar ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayn kaa nebiga ku lamaanaaya labada ku ahaa binafsi qur'aan wuxuu ahaa abubakrin asidiiq id humaa fi lgaari kaa nebiga ku labada ahaa ee godka kula jirayna wuxuu ahaa abubakar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan saaxibka qur'aanka laynoogu sheegay aayaddaas wuxuu ahaa abubakar saas aawadeed mas-uuliyadda iyo khilaafada guud markii la isweydiiyey cidda loo dhiibaayo cumar ibnukhadaab waa ki yidhi cid la tartamaysa abubakar ma jirto war haaniya tnayn yaa iska leh yay u sugnaatay sifadaas haaniya tnayn sifadaas yay u sugnaatay id humaa fi lgaari sifadaa labaad yay u sugnaatay id yaquulu lisaaxibihi yay u sugnaatay saddexdaa fadiilo ciddanihi wa ayo markaa dawa abubakrin asidiiq fadaaishiisuna aad iyo aad bay u badantay uma cumar alfaaruuqu waxaa ku xiga cumar baa ku xiga oo alfaaruuqu kii xaqa iyo baailka kala saaray yani ahaaday waa cumar bnu khaaab nebigu sala allahu alayh wasalam waa duceeye o wuxuu yidhi allahuma aciz lislaama biaxadi alcumarayn ilaahu diinta waxaad ku cizaysaa ee ugu gargaartaa labada cumar midkood labada cumar maxaa loo jeedaa wa fii lafdin biaxadi alcumarayni ilayka ama biaxadi arajulayni ilayk labada cumarkaad agtaada markaa waxa weeye laga jecel yahay ugu gargaar labadaa cumar waxaa loo jeeday cumar bnu khaaab iyo camr bnu hishaam ducadaa nebigu sidaa wuxuu ku duceeyey intaan cumar bnu khaaab islaamin markaasuu yihi camr bnu hishaam iyo cumar bnu khaaab camr bnu hishaam waa abujahal ilaahu labadaa nin mid ahaantood diinta ugu hiili oo ugu gargaar oo ku cizee dabeed ilaahay diintu wuxuu ku ciseeyey cumar bnu khaaab abujahalna waa la duleeyeyo gaalnimadiiba isagu ku dhintay abujahal isagu gaalnimadii buu ku dhintay asxaabtu markuu islaamay cumar bnu khaaab waxay yidhaahdeen maa zilna acizata mundu aslama cumaru inaanu cize iyo sharaf u sugannahay kamaanu suulin laga soo bilaabo maalintii uu cumar islaamay uma cuhmaanu dunnuurayni waxaa fadliga ku sii xiga cuhmaan oo kii labada nuur u saaxiibka ah ahaaday waa cuhmaan bnu cafaan labada nuurna waxaa loo jeedaa yani laba habloodoo uu nebigu dhalay sala allahu alayh wasalam ayuu guursaday marka waxaa loo jeedaa tazawaja min beyti nubuwati maratayn laba goor buu ka guursaday yani markaa tafsiirtii nebiga sala allahu alayh wasalam qablihuu nebigu dhalay sala allahu alayh wasalam laba ka mid uu guursaday labadiiba waa ka dhinteen labadiiba waa ka dhinteen uma caliyun almurtada waxaa ku sii xiga oo ku asara caligii laga raali noqday radia allaahu canhum ajmaciin ilaahay raalliha ka noqdo xaggooda dhammaantoodbe sidaa inay u kala fadli badan yihin waxaa u daliila lima rawa kuu soo wariyey baa u daliila cabdullaahi ibnu cumara cabdullaahi oo ina cumari uu soo wariyey radia allaahu canhuma ilaahay cabdullaahi iyo cumarba raalliha ka noqdee qaala wuxuu idhi kunna naquulu waxaanu ahayn qaar yidhaahda wاnabiyu salى اllahu alayh wasalam xayun wlxaal annabiyu salى اllahu alayh wasalam xayun iyada oo nebigu nool yahay salى اllahu alayh wasalam baan waxaan odhan jiray afضalu hadihi اlummati bacda nabiyiha ummaddan waxa ugu fadli badan bacda nabiyiha nebigeedii dabadeed abubakrin abubakr baa ugu khayr badan uma cumaru dabeedna cumar baa ku xiga uma cuثmaanu dabeedna cuثmaan baa ku xiga uma caliyun dabeedna cali baa ku xiga fayablugu dalika الnabiya salى اllahu alayh wasalama falaa yunkiru wuxuu gaari jiray fayablugu dalika kaasi wuxuu gaari jiray warkaasi annabiya salى اllahu alayh wasalam nebiga falaa yunkiruhu nebigu salى اllahu alayh wasalam ma diidi jirin yani waa taqriiriyey yani xadiidku wuxuu sugan yahay iyadaynay ku sugnayn ziyaadada uma caliyin yani intaa kale ayaa markaa soo aroortay bukhaari صaxiixiisa waxaa ku sugan kuna nukhayiru bayna الnaasi fi zaman الnabiy salى اllahu alayh wasalam waxaan u kala khayr sheegi jiray oo kala fadili jiray dadka waktigii nebiga salى اllahu alayh wasalam fanukayiru abaa bakrin waxaanu markaa ku khayr xukmin jiray inuu dadka ugu khayr badan yahay abu bakr uma cumara dabeedna cumar uma cuثmaana dabeedna cuثmaan radia allahu canhum bukhaari baa saxiixiisa ku soo saaray marka xadiidkaasi wuxuu ku cad yahay waktigii nebiga salى اllahu alayh wasalam asxaabta rasuulkuba inay odhan jireen ummadda waxa ugu khayr badan nebiga dabadii abubakr cumar baa ku xiga cuثmaan baa ku xiga wixii waktiga nebiga sala allahu alayh wasalam ay odhan jireen saxaabadu haddaanu nebigu inkirin oo diidinna waxaa laga qaataa inay tahay xija khaasatan masalada sharciga ay sheegaan inay tahay mas'ale mashruuca ayaa laga qaataa riwaayaadka qaarkood aan saxiixa ku sugnayn sida riwaaya tabaraani kabiirka ku soo wariyey waxay sheegaysaa yani marka uu soo sheegay ummaddan waxa ugu khayr badan nebigeeda dabadeed abubakr dabeedna cumar baa ku xiga dabeedna cuثmaan baa ku xiga fayasmacu dalika الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu waa maqli jiray taas waliba riwaayadaasna marka waxa sanadkeedu waa xasan marka calaa kuli xaal axaadiis badan baa ku soo aroortay ummadda inuu ugu khayr badan yahay abubakr oo uu cumar ku xigo وصxت الriواayaة عan عaliyi riwaayadu waxay ka asaxday عali بن abi طاaلب radia الlahu عanهu ilaa raalliha ka noqday anahu qaala inuu yihi khayru hadihi الأmati baعda nabiyiha ummaddan waxa ugu khayr badan nebigeeda dabadii abubakrin abubakr baa ugu khayr badan uma cumaru dabeedna cumar baa ku xiga cali baa sidaa yidhi radia الlahu عanhu وarضaa walow shiئtu lasamaytu الثaaliثa haddaan dooni lahaa waxaan magacaabi lahaa ka saddexaadna waa magacaabi lahaa buu yidhi cali bn abi طaalib marka xadiidkana waxaa soo wariyey imaam axmed baa ku soo wariyey fii fadaa'il الsaxaabu ku soo wariyey weliba markaa sanadkiisuna waxa wey waa qawi weliba aahaar iyo markaysaga yani badan oo ka soo aroortay cali bn abi aalib baa jirtaan oo fara badan oo sidaa sheegi waasu odhanaayo shaekhulislaam ibnu taymiya cali bn abi aalib waa ka tawaaturtay oo bimacnaa si mutawaatiro fara badan bay uga soo aroortay inuu yidhi ummaddan waxa ugu khayr badan nebiga dabadii abubakar dabeedna cumar baa ku xiga marka aahaar mutawaatira aahaar fara badan ayuu cali bn abi aalibna kaga soo aroortay sidaas in abubakar ugu khayr badan yahay marka nebiga laga yimaado cumarna ku xigo warawaa abudardaa'i abudarda صaxaabiga la yidhahda wuxuu soo wariyey can الnabiy salى اllahu alيyه wasalam nebiga uu ka soo wariyey anahu qaala nebigu inuu yihi salى اllahu alيyه wasalam ma طalacat الshamsu walaa harabat qoraxdu ma soo baxdo walaa harabat umana dhacdo bacda الnabiyiina wاlmursaliina nebiyada iyo rususha dabadood calى afضala min abi bakrin cid ka fadli badan abu bakr bimacnaa cid ay qoraxi u soo baxdo una dhacdo marka nebiyada iyo rususha laga yimaado cid ka fadli badan abubakar ma jirto isaga ugu fadli badan laakiin xadiidkaas sanadkiisa waxaa ku sugan dacfi ayaa ku jiro duruqna waa leeyahay duruqdaasna waxa weeye dhammaantood waa duruq dicaf laakiin ariiqyada صaxiixa ah iyo axaadiista صaxiixa ah baa markaysaga waxa kisa ayay ku sugan tahay cala sabiil istinaas buu sheeku usoo weri u soo arooriyey wuxuu u soo arooriyey weheshi uu heshanaayo laakiin waa fi صaxiixi huniya yani riwaayaadka iyo axaadiista صaxiixa ee mas'alada ku soo aroortay baa kifaaya ku sugan tahay wax lagu maarmo oo daciifka lagaga maarmo wa huwa abu bakr axaqu khalqi illaahi bilkhilaafati waa ka khalqiga ilaahay ugu xaqnimada badan bilkhilaafati khilaafada bacda الnabiyi salى اllahu aleyh wasalam nebiga dabadii isagaa ugu khayr ugu xaqnimo badan isagaa ugu xaqnimo badan khalqiga ilaahay khilaafada iyo mas-uuliyada iyo mas-uuliyadda isagaa ugu xaqnimo badan oo saxaabta kale waa ugu xaqnimo badan lifadlihi wa saabiqatih nebiga dabadii wuxuu khilaafo ugu xaqnimo badan yahay khalqiga ilaahay uu khilaafo ugu xaqnimo badan yahay abubakar lifadlihi fadligiisa daraadii oo saxaabta kale ka fadli badnaa wa saabiqatii iyo dheerayntiisa uu islaamnimada u soo dheereeyey wa taqdiimi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam lahu fi salaati iyo horumarinta uu nebigu salى اllahu alayh wasalam hormariyey lahu abubakar uu hormariyey fi salaati salaada uu ka hormariyey tujinta uu salaada tujinaayo calaa jamiici الصaxaabati uu ka hormariyey oo kaga fadilay صaxaabadoo dhan radia allahu canhum ilahay raalliha ka noqdeen وإجmاع الصحاaبة عalى تqdimhi ومubaayaعatih wuxuu kaloo khilaafada ugu xaqnimo badan yahay baعd النabiy salى الlahu عalيه wasalam iswaafaqa صaxaabadu isku waafaqeen عalى تaqdiimihi horumaristiisa imaamada lagu horumarinaayo iyo khilaafada iyo mas-uuliyadda caamka wa mubaayacatihi iyo baycaday markaysaga la galeen e ay markaysaga yani kula ballameen sidaas inuu mas-uuliyadda iyo xilkaa qabto walam yakun illaahu ilaahay ma ahaan liyajmacahum ay muriidan mid rabo doonaaya liyajmacahum inuu saxaabada markaysaga axwe kulmiyo calaa dalaalatin baadi inuu ku kulmiyo mid raba ilaahay ma ahayn wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah llah abu bakrin sidiiq khilaafada isagu inuu ugu xaqnimo badnaa umuuro dhowraana ugu xaqnimo badnaa waa mida asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam waa ugu khayr badnaa waxaanay keensanaysaa khayrnimada ugu khayrka badnaa in mas-uuliyadda caamka iyo xilka guudna lagu horumariyo waayo isaga aclam ahaa ee ugu cilmi badnaa isaga ugu taqwo badnaa isaga ugu iimaan yani markaa weynaa wahaakada waa ugu faqiihsanaa saxaabada isaga ugu fiqhi badnaa fa kaana abu bakrin aclamana waatuu abu saciid yidhi abubakar wuxuu ahaa kana ugu aqoonta badan bimacnaa maqaasida rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo khudbadu nebigu jeediyey sala allahu alayh wasalam yani nebiga maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi yani khuyira cabdun addoon baa la doorgeliyo waxaa la doorgeliyey adduunyada iyo bayna maa cinda allah bayna addunya wa bayna maa cinda allah faاkhtaara maa cinda allah wax sifo oo kale nebigu ma raacin khuyira cabdun abubakar markiiba wuxuu fahmay addoonkuu nebigu sheegayaa sala allahu alayh wasalam inuu isaga yahay oo uu nebi maxamed yahay sala allahu alayh wasalam abubakar baa iska ooyey markaasaa wuxuu yidhi waxaanu kugu furanaynaa hooyooyinkayo iyo aabbayaashayaan kugu furanaynaa rasuulka ilaahayow nebigu sala allahu alayh wasalam abubakar waa aamusiiyey haddana waa samirsiiyey oo wuxuu sheegay manqabo uu leeyahay abubakar oo waxau hi ina amana annaasi calaya dadka ka igu gallada badan xoolihiisa iyo gargaarkiisa igu gallada badani waa abubakar aw kama qaala sala allahu alayh wasalam asxaabtii kale waxay lahaayeen muxuu abubakar la ooyayaa ila nebigu sala allahu alayh wasalam addoon buu ka warramay la dooransiiyey adduunyada iyo aakhiro lakala dooransiiyey markaa xataa maqaasida rasuulka sala allahu alayh wasalam hadallada aan daahirka mas'alada ku ahayn ee nebigu hadduu sarbeebo sheego maqsuudku u jeedo abubakar waa ugu aqoon badnaa waana ugu yaqaanaa asxaabtana waa ugu fadli badnaa islaamnimada waa u soo dheereeyey oo ragga cid rumaysa xorta ah waxaa ugu horeeyey abubakar nabiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas markii xanuunkii sakaraadku ahayey wuxuu yidhi abubakar amra dadka ha tujiyo xataa caaisha waxay doontay in abubakar markaa laga daayo tujinta waxaanay markaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen waxay jeclaysatay inaan aabbaheed waxba markaa waxaa dadku ayna haysin oo maqaamkii nebiga sala allahu alayh wasalam dee ruuxa markaa istaagaa dee booskii nebiga ma wada buuxinaayo marka waxaa dhici karta dadkii qaar inay wax ka sheegtaan marka ka wax laga sheeganaya inaanu aabbaheedu noqon bay jeclaysatay baa layidhi markaasaa waxay tidhi yaa rasuula allahi abubakar waa yani waa oohin badan yahay marka dadka codka maqashiin maayo ee cumar markaa waxay ka dhika dadka tujinaya nebigu sala allahu alayh wasalam waa diiday taas waxa uhi ina kuna lasawaaxibu yuusuf yani wuxuu ishaarayaa nebigu sala allahu alayh wasalam yani hadalkan waxaa ku jirta nawcan maa yani waxbaa ku jira ayuu markaa tilmaamaya marka ina kuna lasawaaxibu yuusuf wuxuu ujeedaa nooc kaydaa ku jira wax xunna uma jeedin marka caaisha waxay islahaydin baa la yidhi aabbaha waxba dadku yaynay heshin dada ruux kale u munaasiba ayay sheegtay nebigu sala allahu alayh wasalam laakiin kama tanaasulin hadalkiisu yihi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas waa midda kale nebigu sala allahu alayh wasalam axaadiis badan buu ku ishaaray mas-uuliyadda inuu qaban doono abubakar axaadiistuu ku tilmaamay waxaa ka mida sakaraadkii markuu hayay wuxuu yidhi kitaab la kaalaya aan idiin qoro si aydaan isu khilaafina dabeed cumar ibnu khadaab baa wuxuu yidhi kitaabka ilaahay baa idinku filan rasuulku sala allahu alayh wasalam waa sakaraadaya waa dhibaataysan yahay marka waxa weeye iska daaya waxbaha keenina ictiraad ugama jeedin turisuu nebiga u turaayo oo nebiga u turaayo ayuu uga jeeday dabeedna nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam markii la yidhi hala keenayo inaga daaya kitaabka qur'aankaa inagu filane wuxuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam iga wada baxa xaaladda caynkaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam aba allahu waalmuslimuuna ila abaa bakrin xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay ilaahay iyo muslimiintuba waa diideen abubakar ruuxaan ahayn halkaana waxaa laga fahmaya mas-uuliyadda isagu inuu qabanaayo inuu abubakar mas-uuliyadda qabanaayo oo khilaafadiiyo imaamada uu isagu qabanaayo ayaa laga fahmaya xadiid kaloo saxiixa waxaa ku soo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam gabadh u ballan qaaday inuu wax siin doono gabadhii baa waxay tii yaa rasuula allahi in lam ajidka haddaan ku waayo bal hadda ka warran markaasuu nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam in lam tajidiinii fa'tii abaa bakrin haddaad ii weydo bimacnaa aan dhinto abubakar u tag marka halkaana waxaa laga fahmaya mas-uuliyadda inuu isagu qabanaayo calaa kulli xaal axaadiis badan baa ku soo aroortay iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar labada iga dambeeya ku dayda oo abubakar iyo cumar ahaaday axaadiis badan baa ku soo aroortay nebigu ku ishaaraya ama ku tilmaamayo inuu mas-uuliyadda abubakar qaban doono waa midda kale asxaabtii rasuulku sala allahu alayh wasalam waa isku waafaqeen in abubakar mas-uuliyaddaa loo dhiibo ciddii ahlulxalli waalcaqdi ahayde ummadda waxna u xidhaysay waxna u guntaysay waxna u furaysay waa isku waafaqeen la iskuma khilaafin ilaahayna ma ahaan mid rabaa inuu ku kulmiyo asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam baadi inuu ku kulmiyo ma rabo ilaahay marka arrinkaa lagu kulmiye saxaabadu isku waafaqday waxay noqonaysaa arrin xaqa ah rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey xadiis ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu isku waafiqi mayso calaa dalaala baadi isku waafiqi mayso sidaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam u tilmaamay uma min bacdihi cumaru isaga dabadii waxa ugu xaqnimo badnaa khilaafada cumar radia allahu canhu ilahay ralli ha ka noqdeen wuxuu ugu xaqnimo badnaa lifadlih fadligiisu kalahaa asxaabta kale oo nebiga marka laga yimaado sala allahu alayh wasalam abubakarna laga reebo asxaabta inta kale waxaa ugu khayr badnaa cumar bn khadaab ayaa ugu khayr badnaa asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo ugu khayr badan ummatu muxamadna cid laga khayr badan yahay inay u taliso oo mas-uuliyadda markii ugu horeysaba ay qabataa dee mid dhacaysay may ahayd marka ilaahay wuxuu u dooray siday u kala khayr badnaayeen inay khulafadu xukunka ugu kala horeeyeen marka cumar baa ku xigay nabiguna sal allahu alayh wasalam waa sheegay fadaaisha cumar waxaa ka mid a xadiidkan ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen mala culamada qaarna waaba ka hadleen iqtadu bilabayni min bacdi abi bakrin wa cumara hadduu asaxo masalada waa ku caddahay inuu cumar kusii xigo axaadiista kaleynu soo maray sida xadiiska kuna nukhayiru bayna annaasi fii zamani nabiy sala allahu alayh wasalam fanukhayiru abaa bakrin uma cumara uma cusmaana radia allahu canhum akhrajahu lbukhaari fii saxiixi waxau isaguna ku cad yahay cumar xagga fadliga inuu ku xigo abubakar waa ku cad yahay fadaa'il gaarana waa leeyahay cumar bnu khadaab xilka iyo mas-uuliyaddana muddo dheer buu hayey oo toban sano wax ka badan buu hayey nabiguna sala allahu alayh wasalam waasuu yihi falam ara cabqariyan yafri farya yani xilkaa iyo mas-uuliyaddaa si qumanoo fiican inuu uga soo baxay ayuu nabigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam xadiiskii riyadiisa ku saabsanaa wacahdi abi bakrin ilayhi wacahdi abi bakrin ilayhi iyo ballanka abubakar uu kula ballamay taasna waxa weeye mas-uuliyadda waa ku qabta abubakrin sidiiq markuu dhimanaayey wuxuu yihi ummadda waxa markaa xilkeedii iyo mas-uuliyaddeedii aan ku wareejiyey cumar bnu khadaab marka wuxuu u dardaarmay ama istikhlaafay cumar ibnu khadaab ayuu istikhlaafay bimacnaa wuxuu ka dhigtay weliyulcahdi waxa la yidhaahdo inuu xilkii iyo mas-uuliyadda isagu markaysaga xool u qabanaayo saas aawadee waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha khayraadka uu cumar xaqiijiyey sabab waxa markaa ku lahaa abubakrin asidiiq saas aawadee khayraadkii uu cumar qabtay muddadii mas-uuliyadda hayee amiirulmuuminiinka uu ahaa abubakarna wuxuu ku leeyahay ajar qayb ajar uu ku leeyahay ajar baa looga qoraya waayo isaga mas-uuliyadda u cayimay oo ku wareejiyey uma cumaana uma cumaanu intaa dabeed waxa ugu xaqnimo badnaa cusmaan marka cumar laga yimaado radia allahu canhu ama cumar dabadii waxaa markaysaga mas-uuliyadda marka hayay oo xilka iyo mas-uuliyaddu uu u sugnaaday cusmaan litaqdiimi ahli shura lahu wuxuu ugu sugnaaday ahlu shuurihi kuwii talada u saaxiibkaa isaga inay hormariyeen kuwa talada u saaxiibkaana waxaa loo jeedaa waa kuwa cumar ibnu khadaab u dardaarmay inay iyagu ka talinayaan cumar ibnu khadaab marka ninkii gaalka ahaa uu marka waxa weeye wareemay waa abululu'ata almajuusi muslimba ma ahay ninku gaal buu ahaa ninkaasaa waxa weeye wuxuu geliyey midi uu markaa mariid soo mariyey oo soo sumeeyey salaad isagoo ku jiraanuu geliyey dabadeedna markii waxa weeye wuxuu doonay inuu baxo asxaabtii waa isku gudgudbeen dabeed marka asxaab kaloo badanna waa gelgeshi markii dambe markuu arkay inaanu baxsan karaynin isaga isdilay daadna halkiibu isaguna ku baktiyey abululu'at almajuusi gaalkii la odhan jiray halkaasu ku baktiyey layaabada jira waxaa ka mid a dad marka waxaway muslimiin sheeganaya ayaa ninkaa aan islaamnimada ku dhawaaqin oo islaaminba waxay u jecel yihiin oo uga weli yeeshaan inuu cumar ibnu khataab dilay waa nimanka shiicada raafidada la yidhaahdo alraafida khayr ma leha waxay u jecel yihiin abulu'at almajuusi inuu cumar ibnu khataab dilay shujaacudiin bay ula baxeen maqaamna waxay uga sameeyeen eeraan meesha la yidhaahdo bay uga sameeyeen waayo asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam bay necdaadeen oo ay gaalaysiiyeen kufriyaad iyo waxyaalo badan oo markaysaga aada u khatarana waa ku sugan yihiin marka raafidada la yidhaahdaa khayr male dad fara badani waxay moodayaan hadallada waktiyada qaarkood ay yidhaahdaan bay ku kadsoomayaan markaasaa waxay moodayaan markaysaga inay wanaagsan yihiin jamhuuriya islaamiya inay la baxeen oo eeraan u bixiyeen iyo in waxa weeye hadallo siyaasad markaysaga ay uga jeedaan waktiyada qaarkood inay cabiraan oo idaacadka laga sii daayo iyo gaaladay is-og yihiin oo ay markaa hoosta ka xidhiidhsan yihin ilkacabees hoos ka xidhiidhsan baa la yidhi waktiyada qaarkood hadallahay afka iska odhanayaan bay dad badani ku kadsoomayaan laakiin xaqiiqadoodu waxay tahay qaar diinta aad iyo aada uga fog ay asxaabta rasuulkay nacdalayaan abubakar bay gaalaysiinayaan cumar bay gaalaysiinayaan cusmaan bay gaalaysiinayaan waxay leeyihiin yani midhab mooyaane toban ka yar mooyaane asxaabta rasuulku dhammaan waa wada ridoobeenoo diinta waa ka baxeen oo waa gaalay leeyihiin inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun yaa diintii u hadhay haddii la yidhaahdo asxaabta rasuulka cidiba muslim kama aha dhowr qof mooyaane aan toban gaadhin mooyaane diintaas ayaa soo raray soo asxaabtii rasuulkuma soo rarin haddii asxaabtii waxa weeye iyagii markaa la gaalaysiiyo ama diintii laga saaro sow macnaheedu maaha diintay soo soo rareenna laguma kalsoonaan karo so macnaheedu noqon mayso la yaab maaha raafida inay waxaa ku hadasho laakiin waxaa la yaab leh cidda ku kalsoonay waayo raafidadu waxaabay qabaan qur'aanku inuu muxaraf iyo la bedelay qur'aanku inuu muxaraf yahoo la bedelay qabaan shuyuukhdooda sheikh ka midi wuxuu qoray kitaab la yidhahdo faslu khitaab fii taxriifi kitaabi rabbi alarbaab yani khitaabka oo lagu kala faslinaayo kitaabkii ilaah in la taxriifiyo la bedelay waxay leeyihin qur'aanka in badan baa laga tuuray saasay leeyihin qur'aanay la baxeen qur'aanu faatimaa jira maxay yidhaahdeen qur'aankaa akridaan yani saddex goor ama laba goor labada mid bay yidhahdeen ka badan oo ka akridaan aan xaraf kaga jirin ayay faadima akrin jirteen bal tirada yarba ka soo qaad qur'aan ka akridaan laba goor ka badan oo ka akridaan aan xaraf kaga jirin bay faadima akrin jirteen ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun kitaabkii ilaahay bay leeyihi saasaa loo taxriifiye oo la bedelo aayaadkii iyo suuradihii aalubeydka fadligooda ka warramayay meeday bay kuleeyihin hadda ka warran khumayni oo shiikooda ahi kitaabu qoro xukuma islaamiya la yidhaahdo wuxuu ku cabiray oo ku yihi ina lia'imatina maqaaman laa yabluguhu nabiyun mursal walaa malakun muqarab imaamyaalkayaga waxa u sugnaaday derajo nebi mursala iyo malak muqarabi toonna aanu gaari karin baa usugnaaday ayaa u sugnaatay hadda ka war ala kuli xaal yani qolyaha raafidada ictiqaadaadkoodu yani aada iyo aad bay uxun yihiin dalaalaad iyo inxiraafaad fara badanna waa leeyihiin cumar bn khaaab markii la dilay mas-uuliyadda lix nin oo asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mida uguna khayr badnayd saxaabadii markaa joogtay ayuu yidhi xilka idinkaa ka tashanaya cidda loo dhiibaayo lixdiinnaasaa ka tashanaya lixdaasina waxay ahaayeen alcasharatu almubasharuuna biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyey ciddii ka noolayd bay lixdaasi ahayd lixdaasaa markaa ka noolaa wuxu uhi lixdiinnaasi ka tashada ka isla garataan mas-uuliyadda u dhiiba hadday isku khilaaftaanna ka u badataan mas-uuliyadda u dhiiba cabdullaahi ibnu cumar isagu waa idinla joogayaa laakiin talada waxba kuma leh waa idankiisii haddii se saddex iyo saddex aad noqotaan oo tiradiinu isla ekaato yani wuxuu leeyahay cod tarjiixa inuu kala arjaxo oo qolada markaa uu raaco kay markaa ku taliyeen ayaa mas-uuliyadda qabanaya waxaanay ahaayeen marka lixdaasi cusmaan iyo cali cabdiraxmaan ibnu cawf iyo talxat ibnu cubaydillaah abu cubaydata caamir ibnu jaraax iyo sacd ibnu abi waqaas lixdaasay ahaayeen ahlu shuuraha la sheegayaa waa lixdaas waana intii markaa ka noolay alcasharatu almubasharuuna biljanna intii ka noolay marka lixdoodii calaa kulli xaal markay tashadeen waxa markaa waxay mas-uuliyaddii loo diiday cusmaan ibnu cafaan cusmaan ibnu cafaan ayaa loo dhiibay ahlu shuurihii u dhiibeen mas-uuliyadda caynkaas ah cidda loo dooranayo mas-uuliyadda guud dumarku shaqo kuma leh iyagu xil guudo mas-uuliyad guud ay qabtaan yani ma aha inay wax ka doortaanna male markaa ma leh iyagu mas-uuliyad kaley leeyihin mas-uuliyaddooda ha ku kaaftoomaan haddii xil kale iyo mas-uuliyad kale loogu darana mas-uuliyaddoodii baa dayacmaysa mas-uuliyadaha guud muslimiinta waxa u qaban jiray waxay ahaayeen ragun bay ahaayeen قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم marka in dumarka loo talinaayo oo xataa gurigooda marka raggu ay ugu talinayaan oo yani gabadh kastaba ninka qabaa uu markaa mas-uul isagu u yahay ayaa aayaddu sheegaysa say u dhici kartaa mas-uuliyad guud inay qabato ragguna ay soo guda galaan yani shareecada markaysa waxa daliil kuma le oo wax gaalo xaggooda inooga yimi asxaabtii rasuulku sala allahu alayh wasalam saqiifatu bani saacida markay isugu tageen way ka talinayeen xilka iyo mas-uuliyadda yaa loo diidaa ma abubakar mise cid kale hal gabadh kuma jirin weliba dumarka waktigaa joogayo dumarka kale lama mid aha waayo waxaa ka mida zawjaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam baa ka mid ah waxaa ka mida waxa weeye dumarka markaa joogay inantii rasuulka sala allahu alayh wasalam faatima bint rasuuli sala allahu alayh wasalam baa ka mid a waxaa ka mid a dumarkii faadilaadka ahaa ee fadliga badnaa ee waxa weeye qaarkood ay jihaadka ka qayb geli jireen ee sida ragga u dagaalami jireen haddana maca dalik ma dhicin gabadh quri inay soo xaadirto oo ay tidhaahdo markaysaga talada annagana wax naga weydiiya ama saasay noola muuqataa ama ra'yi ay ka muujiso waayo dumarku waa inay guryahooda ku sugnaadaan waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluula mas-uuliyaadkn mas-uuliyaadkan iyo xilkan iyo taladooda haddii loo tafaxayto dumarku ay u tafaxaytaanna waxaa ka dhalanaya ikhtilaaf ragga iyo dumarku isku dhafmaan oo isdhex galaan taasina waa fasaad cidalkii markaysaga iyaga loo cayimayna waa dayacmayaan cidalkii loo cayimayna waa dayacmayaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk